waxaan salaamaya ummadda soomaaliya guud ahaan gaar ahaan waxaan salaamaya bahda saxaafadda ninkaanu magaciisa waxaa la yidhaahdaa waa ganacsade cabdullaahi maxamed aadan ku dhashay degmada dalab xaawo kana ganacsado gobolka gado iyo muqdisho gobolada baa iyo bakool muqdisho nintaasaa ganacsigiisa ku taabsana baaburooygu ah dadka ganacsado oo caanka ka ah geedaanka iyo ganacsiga gaar ahaan gobolka gado iyo gobolka baayigu ahaa waxaa jirtay sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka dhexdiisa nin kastoo jooga gobolka baay dad uu ku jiro oo soomaaliyeed baa maamulka juba niman sheeganayo waxay ku dileen degmada dolow area markaan soo koobo eedaysane cabdirashiid xasan nuur oo ah horjoogihii maleeshiyaadka ra-isul camboni u qaabilsanaa degmada dolow dad fara badan oo soomaaliyeedna inuu ku jeerfalay ee ku eedaysan shan qof oo afarna ay gobolka gada ka soo jeedo qofna gobolka baay uu ka soo jeedo oo uu ku dilay degmada doolow nin ka mid ahaa niman caaila u ahoo maamulka koonfur galbeed ka tirsan baa gaariga kala degay gaarigana dad badan qarna kowdii duhurnimo maanta habaday ku dhufteen isagoo nafu ku jirtay ka tageen qoladii shacabka ahayd waa barxeen adigu barxday ninkii kusoo qaaday ninkiina cusbitaalku hadda ku go'a baydhabo maanyafuulkaana ninkaas ugula degay oo nimankii joogay jabooyntigaasaa la degay waxaan doonayaa inaan baaq u diro maamulka koonfur galbeed iyo dhammaan dadka baa iyo bakool degane aan walaalaha nahay ood wadaagga macaan aan nahay aadna eedoodana aan u necab nahay ayaguna sida oo kale aan rajaynaya inay eedayada necab yihiin dadku waa walaala waa isyaqaanaa xumaantii hore iyo burburkii ay dadku ku wada gubteenoo macaan baa la kala raadiyaa maamulka koonfur galbeed waxaan ka codsanayaa nimankii gacan ku diiglayaasha ahaa inay soo qabtaan wixii khalaad ahoo dhacayna ciddii ku eedaysanayd si soomaalinimada dowladda dhexe federaalka ah iyadoo la kaashanayo maamuladu ay u wada raadiyaan dee dadkii hadda odayaasha ila soo xiriiray iyo kuwa aan taladan leenahay oo maamulka gadana waxaan ku niri dhiig sukeeye iyo bilic roobeednimo laba hoos orde e waxa y wixii wax magarata ay samaysay waxgaradkaan kala hadlaynaa ayaguna saas waa isu sheegna haddii maamul ahaa iyo haddii odayaal dhaqan ahaayeenba arrintaas marka waxaan ka codsanayaa maamulka koonfur galbeed si wada jira oo walaalnima ku jirta oo sidii aan wadayeyn jirnay oo xeerka uu ogolaa ah ciddii gacan ku-dhiigna oo ninkaa dishayna inay waxa weeye cadaaladda ay keenaan ciddii walaal ahoo wax ka maqan yihiin oo lagu joorfalay oo ku eedaysan in waxa weeye dadkooda ku eedaysanna annagaa diyaar ah wada jir inaan u wajahno sidaa wayaadeen